warbixin ay soo saartay hay-adda u s aid ayaa waxa ay ku sheegtay in abaarta ka jirta deegaanka soomaalidu ay tahay tii ugu darnayd muddo afartan sana ah iyadoo warbixintaasi ku sheegtay in abaarta darteed ay dadku iyagooo arkayo xoolahoodu u baaba'aan biyo iyo baadla-aan dhanka kalena xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa u diray soddon iyo lix degmo oo ka mida deegaanka gargaar dhan labaatan kun oo kiintaal oo isugu jira raashinka noocyadiisa kala duwan kaasoo ay sheegtay in ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan lixdan kun oo qoys oo ah dadka ay abaartu saamaysay warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan gaata hay-adda u s aid ee etoobiya ayaa waxay soo saartay warbixin islamarkaana ay ku sheegtay in abaarta ka jirta dalka etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida ay tahay mid muddo haatan laga joogo afartan sano ka hor ee ka dhacday deegaanka sidoo kale warbixinta ay daabacday sidoo kale warbixinta ay daabacday hay-adda u s aid etoobiya ayaa waxay ku sheegtay in dadka xoolodhaqatada ah ee ay abaartu saamaysay ee ku dhaqan deegaanka ay arkayaan xoolahooda oo dhimanaya sababtuna tahay baad iyo biyola-aan soo wajahday dhanka kale xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa maanta waxa uu u diray soddon iyo lix degmo oo ka mid ah gobollada deegaanka soomaalida ee abaaruhu saameeyeen raashin raashinkaasu ka koobnaa raashin gaadhaya labaatan kun oo kiintaal islamarkaana isugu jiray noocyada kala duwan ee raashinka la quuto ee sida bariiska burka saliidda sonkor iyo boorash taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan lixdan kun oo qoys oo ku dhaqan degmooyinkaasi islamarkaana la gaadhsiinayo bulshaday abaartu saamaysay haddaba axmed yaasiin sheekh ibraahim waa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka degaanka soomaalida waxaana wax ka weydiiyey warbixinta ay soo saartay hay-adda u s aid etoobiya ee ku aadan xaaladda abaaraha deegaanka wallaahi abaartu waxaa weeye marka la qiimeeyo mar walba waxaa lagu qiimeynayaa abaaruhu way dhici jireen oo deegaankeenna abaaruhu way ka dhacaan iyo guud ahaanba gobolka geeska africa way ka dhacaan abaaruhu lakiin marka abaarta la qiimeynayo mar walba waxaa mudnaanta la siiyaa saamaynta ay ku yeelan karayso saameyntuna mar walba waxay kasii dartaa marka abaartu inta ay jirtay iyo iyo inta ay jiri doonto macni markii la fiiriyo matalan hadda dayrtii inaga tagtay oo dhan mani wax roob muuna ka diin deegaanka eegugii ka horeeyey deegaanka qaybo ka mida roobka muuna ka diin marka markii labadaa xili iyo labadii xili ee caadiga ahaa laysku daro waxaa wakti dheer weeye oo aan roob la helin marka dhinaca marka laga eego waxaa weeyaan waxaa la qiimaynaya saamaynteedu inay xoog badnaan doontaa la qiimaynaya marka macnihii waxaa weye saamaynta noocaasa marka laga eego waa run waa abaar adag weeyaan dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu ka warbixinayaa gargaarkan cunnada ee ay maanta u direen soddon iyo lix degmo oo ka mida deegaanka ay abaaruhu saameeyeen iyo waxa uu ka tari doono gargaarkani baahida bulshada waxaan maanta diraynaa raashiin maaragtay ku filan dad gaadhaya ilaa iyo ilaa iyo lixdan iyo kow kun iyo boqol iyo lix iyo sagaashan qoys oo dad ahaan markii la yidhaahdo saddex boqol iyo koob iyo lixdan kun oo qof maaragta isku dhan raashinkaas waxaa la geyn doonaa haddii alla idmo lix iyo soddon degmo oo ka mid a toban gobol oo deegaanka maxaan ku idhahday raashinkaas wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo noocyada daruuriga ah sida bariiska saliidda burka boorash ilaa shan shan nooc oo kala duwan buu ka kooban yahay waxaa kaloo jira iyaguna macnihii raashin intan dheer oo caana iyo timir baa jira oo iyaga loogu talagalay dadka jilecdasan sida caruurta iyo haweenka naaska nuujinaya iyo dadka ayna u suuragelayn inay cunto karsadaan sida dadka doolka ee gobollada kale kasoo doola ee matalan hadda faafan kusoo doolay oo kale raashinkaas isna waa si goonaisna loo diri doonaa haddii ilaah yidhaahdo marka guud ahaan marka aan aan maaragtay soo ka soo qabanno raashinkan waxaa daba socon doona raashin kaleo isagana sidan oo kale loo daabuli doono haddii ilaahay yidhaahdo oo isaguna waddada ku soo jira maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga